aynu ku bilownay shan qof ayaa la dilay afar kalena waa la dhaawacay markii dabley hubeysan ay kusoo weerareen dadkaasi masjid ay kutubo ku akhrisanayeen oo ku yaala deegaanka muuri ee gobolka shabeellada hoose ku dhow tuulada namber konton dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen nin ka mida shanta qof ee la dilay uu ahaa wadaad deegaankaasi caanka ahaa gudoomiye ku-xigeenka xagga siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi muuse oo aan khadka telefoonka ee gobolkaasi kula xiriiray ayaa waxa aan weydiiyey bal dadkan iyo sababaha loo dilay deegaanka muuri waxaa lagu dilay shan ruux ayaa lagu dilay oo kutubo akhrisanaaya ayaa lagu dilay oo masaakiin oo wadaada ayaa lagu dilay waxa ay kalafsadeen haba yaraatee malaha kolle waxaana dilay gabley huweysan ayaa dishay marka sidaas ayaa loo dilay dableydu maxay ahaayeen ma aqoonsateen tan iyo waktigan haddii aad tihiin maamulka gobolka shabeellada hoose wallaahi anigu markii rufti loo kaco adigu baaritaan markaa samaynay waxaan ilaa iyo hadda wax xaqiiqa ma hayna laakiin inaysan ahayn maxaa ku yidhaahdaa qolooyinkii oo shabaabta inay ahayn ayaan rumaysanahay shanta qof ee la dilay mooye ma wax dhaawacaa jira afar kale ayaa dhaawaca oo iyadan lagu dhaawacay masaajidka dhexdiisa ee waa tahay ma cid wax lagu tuhmayaa jirta ama tan iyo waktigan aada ogaateen inay arrinta ka dambeeyeen kolle anagu waa meeshaa horta amniga waxaa suga ciidamo oo milatariga ayaa magaalada amnigeeda ayaga ayaa sugayay haye maadaama shan ruux la dilay afarna la dhaawacay ilaa iyo hadeer sidaane wax ka hadla oo ciidamadii ayna jirin waxaanu qaadanay inay ayaga naftadooda dhexdooda inay yihiin marka ma hal beelo oo keliyay ahaayeen shanta qofee dhimatay iyo afarta dhaawaca ah marka aada leedahay waxaan filaynaa inay tahay wax ka baxsan dhinacyadii loo tuhmi jiro inay wax dilaan
kolle annagu waxaan is leenahay dadka horta meesha lagu dilay waa hal beel hal beel keli waay waxa lagu dilay oona lagu dhaawacay marka maadaama masaajidada leen oo magaalada magaalo yar ay tahay oo masaajidada masaajidka wax lagu akrinaaye dadka deegaanka keliya ayaa u badanay wax loogu akriyaa marka sidaas ay waxay u dhaceen kolle wixii kaleenta zaa-idan waa ayagana waa arki doonaa waayo annagu amar waxaan ku siinay inay si deg deg a u baaraan oo la weydiiyaan oo oo noo soo sheegaan wixii meesha ka dhacay ilaa iyo haddan wax haday noo soo sheegin annagu marka sidaas ayaan ku qiyaasnay inay ayaga ka dheereen oo ayaga dhexdooda inay yihiin dadka dhaawaca ah ama ka badbaaday falkan ee dadka lagu dilay ciday sheegeen ama dad loo malayn karo inay falkaasi ka dambeeyeen ma jirtaa haa waxay leeyihiin niman oo oo meesha oo aanan ciidamada oo dhex joogi jiri inay yihiin sheegeen ragga waxaa dilkaa geystay ragga dilkan geystay inay ahaayeen niman ciidamada hore uga tirsanaa ma saasa ha oo ku dhex jiri jiray ayagana yihiin se war uma hayno laakiinse niman dharcad oo mar kastaba la qayida ayay ahaayeen baa layidhi waa tahay marka shantan qof ee culimmada ahaa sidaad sheegtay ee masaajidka ku akhrisanaya kutubka iyo afarta kale dhaawaca uu soo gaaray iyaguma wax siyaasaday ku jireen oo loo beegsaday maya maya maya kuwaas wadaadada soomaaliya waad ogsoon tahay wax oo siyaasada lug ay kuleeyihiin malaha aagaas hadda aag siyaasadeed maba aheenba oo waxaa gacanta ku haayay ciidanka militariga ayaa gacanta ku haayay maadaama militariga gacanta uu ku haayay oo dadkaas dadkaas loo geystay oo aanan ilaa iyo hadda wax oo warbixineen anaga maamul ahaan ayna siinin sidaas darteed inaysan ka fogeen militariga ayaan qiyaaseena marka adinka maamulka gobolka shabeellada hoosead tihiin cid aad la xiriirteen ilaa iyo waktigan ama wax loo soo qabtay waayo laba iyo toban saac wakti ka badan ayaa kasoo wareegtay marka dadkan la dilay marka tan iyo waktigan raad cid wax aad u qabateen midna ma jirtaa annagu meesha maamul ayaa ka jira maamulkii ayaa la xiriirnay maamulkii ilaa iyo hadda wax gacan ku hayna malaha ay dheheen arrintaasna waxaa isku koobay militariga maamulka ka jira ma mid midka adiga aad ka mid tahay gobolka shabeellada hoose dowladda ay u magacooday aan ahaynba oo dadka deegaanka si gaara ay isugu tashadeen oo u samaysteen ama ciday doontaba oo adinka idinka madax banaan mise maamulka wuxuu hoos yimaadaa maamulka gobolka u hoos yimaadaa